bismillahi raxmaan raxiim horta waa ku salaamaya horta ururada waxay ku jirtay waa dee qodob distoria weeyaan oo in ururada lagu dhawaaqo distoorka qodobka boqol afartan iyo kow ay ku jiro boqol afar iyo toban bay ku jirtaa ma garan si fiican
marka maadaama qodob distoria yahay puntlandna qaatay nidaamkaa laga guuray qabaayilka oo asxaab loo gudbo sidaas baa borosaskii lagu bilaabay geedi socodka dimuqraadiyadda marxaladii marka lagu dhawaaqi lahaa baanu hawlihii kaloo dhan soo dhamayno markii ay soo gaadhayna dee sidaasa loogu dhawaaqay hawlaha mar kale aso- marka aad soo dhamaystirin maxay yihiin guddoomiye waxaa kamid a ururadu horta sideedaba annaga guddi kumeel gaara baan nahay guddi farsamo ah waa gartay hawlaha lagu edmabay waxaa kamid a waa laba xaaladood oo loogu muhiimsan haye
iyo arrinta barnaamijka ururada siyaasadda haye iyo doorashooyinka dowladaha dowladaha hoose
waa gartay
ururada siyaasadda marka la diyaariyo cid kastaa urur furan karta cid kasta taladay doonta ha noqotay marka shuruucdii ma diyaarsan ururada lagu furan lahaa haa shuruuddii waa u diyaarsan tahay shuruuddii waa u diyaarsan tahay waxay qaadanayaan wixii loogu talagalay macluumaadha habraacii diiwaangelintii kheerkii ururada siyaasadda intii oo qaadka inji bay qaadanayaan shuruudahaas maxaa kamid ah aad u diyaariseen oo oo lagu furan karayo urur
waxaa kamid a dee wuxuu horta xeerkii ku qoran yihiin habraaci ku qoran yihin waxaa kamid a inuusan horta ururka noqonin mid diiniya iyo mid qabaa-in iyo mid hubaysan iyo midna inuusan noqonin
waa gartay
waxaa kaloo cid kasta ay xaq u qabeen qofku isagu wax la dooran karo lana dooran karo ururku rabana uu furan karo isagoo ururkaas ugu yaraan sagaalka gobol ee puntland lix ka mida uu xaq u leeyahay inuu xarumo ka samaysto
waaya
waxaa kaloo jirta lacag diiwaanji oo la bixinayo oo ah taas laba kun iyo shan boqol
waaya marka en ururada marka aad diiwaan gelinaysaan tiro go-an miyaa la diiwaan gelinaya mise Tirada- ciddii doonto tirada marka hore tira tira marka hore loo goyn maayo haye marka hore cid kasta tirada irtaa baa marka hore waxaa soo dooran karta oo qaadan karta oo alaabta
marka ugu dambaysana saddex muddo saddex bilooda markay alaabtaa wixii ay u baahan yihiin hawlihii shuruudaho dhan meeshii ku qoran yihiin golahoodii dhexe iyo guddigii iyo guddigii fulinta iyo nadaamadii wixii barnaamijka looga baanaado dhan markay soo dhamaystaan ha
waa imanayaan wixii baa laga eegayaa foomkii diiwaangelinta ayaa siinaya wixii warqad baa la siinayaa inay wixii soo dhamaystireen laga rabay marka ma jiraa jadwal en ku saabsan en xilliga lasoo diiwaan gelinayo Haa, ugu ilaa dambeyn saddex bilood maalinta lagu dhawaaqay ilaa saddex bilood saddex bilood gudahood
buu soconaya diiwaangelinta yay kusoo dhamaysanayaan marka hore foomkaa kusoo celinayaan goormaa marka la kala saaraya seesa loo kala saaraya waxaa la kala saarayaa marka cid waliba saddexdaa goor waxaynu kusoo dhamaysato ha
iyagiiba markaa la kala saaraya oo shuruudihii adduun golo walba inuu buuxsiyo in kala la eegaya En, gobolada marka en, waxaa laga rabaa inay dadweyne kuleeyihiin oo taageerayaal ku haystaan goormaa lasoo hubinaya haa ayagana haa exactly waa inuu gobolada usta iyo taageerayaal baad ka helaysaa
goormaa la hubinaya ayaga marka taageerayaasha inay marka ay foomka keenaan ee wixii soo celiyaan ay wixii keenaan ha
yaa hubin loogu dhaqaaqaya haddana iyagii dib loo hubinaya ilaa saddex bilood oo dhan oo kala qaadanaysaa hawshoodii hubintoodii waayo dad bay diiwaan gashanayaan taageerayaal oo ah dadkii waa la suginayaa waa lala joogayaa wixii inay dhab yihiin qof haddii hubin iska soo qoranayaa moogtaa waaya tartankooda goormuu bilaabanaya marka ay ku kala hadhayaan marka jadwalka ay waxaas oo dhan keenaan Mm.
warqad baa la siinaya inuu urur saxa yahay oo uu buuxiyo shuruudihii laakiin wakti aad u goyseen ma jiraan miya
maya waogeyna saddex bilood buu marka hore wuxuusa kusoo dhammaysanayaa saddex bilood waa isdiiwaangelin saddex biloodna waa inta la kala saarayo marka saddexdaa marka ilaa saddex kaloo idhowna waa inta la kala saarayo ee dheerkeedu uu qoran yahay waaya ugu dambeynta imise xisbi baa marka en, imise urur baa rabaa inay horta marka hore horta ururada marka ugu horreysa intii rabtaa soo qoran karta shuruudahana intii rabtaa buuxin kartaa haye laakiin de marka loo gudbo dowladaha hoose doorashadooda ha
saddexda xisbiga ugu tirada bataa ha
saddexdaasa xisbiga rasmiga noqonaya waaya en, waxaa shuruudaha ka mid a en, xisbigu inuusan hubaysnayn dadkan Ah, eh, inuusan hubaysnayn.
dadkan xisbiyada eh, soo qoranaya oo Ah.
en, en, soo diiwaan gelinaya eh, dabcan Ah.
be- waa siyaasiyiin beelayna ka imanayaan beelaha Ah.
punt beelaha puntland sida la ogyahay waa wada hubaysan yihiin marka shuruudaasi sila noqonaysaa
maya de horta isagu beel ku iman maayo urur buu ku imanaya dad isu tegad oo dadkii oo dhan oo mujtamacii qayb walba leh qayb haweena qayb raga qayb gobolka olay oo dhana ila wixii waa wax badda ku midoobay oo barnaamij lehe moogtahay waa gartay marka qabiil reer hebel oo kursi baha soo socday ku jiri maaye waa waa wax isku mabdi oo wax wada aaminsan oo ururkaa ku gohoobay gabadha xasamaystado guddi fulileed samaystado dagaalka waxu samaystay weyi waaya marka doorashada rasmiga goormay dhacaysaa dowladaha hoose waxay ku xidhaanaysaa annaga kaas wakti hadda lama sheegi karo horta waa in marka hore ururadii wixii soo buuxiyaan la kala saaraa kabacdi markaasaa muddo loo qabanaya oo waktigii dowladaha shacabka lagu waxaynaya arrimaha kale guddoomiya la isweydiinaya waxaa ka mid ah tirakoobka dadka qaabkee doorashada lagu gelayaa niyo horta tirakoobka dee annagu horta guddi farsamadahan annagu horta do- tirakoob waxaa ku shaqaynaya dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo baa horta ku shaqaynaya tirakoobka oo soo tirakoobaysa iyagaa dee ku shaqaynaya hawsha iyagaa leh guddi tirakoob oo la jira la magacaabo ma jiraa ilaa iyo hadda ma jiro laakiin waxaa loo baahan yahay qaabkii loo register garayn lahaa dadka ee ma jiro. waa laba xaaladood wey Hay- mid waa registrationkii wey dadka la diiwaan gelin lahaa oo dadka codaynaya la diiwaan gelin lahaa haye midna de waa tirakoobkii guud ee horta bal dee la samayn lahaa marka yaa xaq u yeelanaya inay ka qayb galaan een, oo la diiwaan geliyo Waxaa reer samaynaya wasaaradda puntland qorsheynta oo dee wasaaradaha ku shaqeynaya wasaaradda way shaqeynaya waxaa ka qayb gelaya dee dad badan wasaaradda amniga qorsheynta arrimaha gudaha dee dad badan baa hawshaa leh ma garan waayahay dadka marka reer puntland yaa xaq u yeelanaya waxaa jira dad badan oo gobollo kale ka yimid oo soomaaliyeed oo iyaguna degan oo een, gobollo wallaahi dee horta hawshaas waxaa xaq yeelanaya waxaa keenaya waa laga shirayaa arrimaha gudahana awla kaca cidda ugu horreysa ee arrintaasi barnaamijkaa soo cadaynaysa iyagaana kow ka ah xagga hubka dhigista maxaa laga yeelaya ilaa beeluhu waa wada hubaysan yihiin
taas taas unka dhigista dee waa wax dowlad barnaamij dowladda u yaal wey wax anaga noo yaal maaha idinka qorshihiina kuma jiro anaga qorshaha kuma jiro anagu horta guddi farsamaan unahay ma garan waaya su-aasha kale aan waxaanu kuweydiinay fududaynaynaa hawshan say udhixi lahayd baan anagu fududaynaynaa iyo wixii tasiiraha ee loo baahnaa waaya su-aasha kale aan kuweydiinaya waxa weeye een, waxaa loo baahan yahay doorashada marka la qaban dhaqaale aad u tiro badan baa loo baahan yahay ma jiraa wax dhaqaale oo loogu talagalo idinka guddi ahaan idin soo gaaray Laakiin waa runtaa weeye dhaqaalaha loo baahan yahay ilaa iyo hadda ciddii dhaqaalaha naga taageeri lahay dad badan oo dee yidhi waxbaanu ku tirsanaynaa contribution waa jiraan laakiin ilaa iyo hadda cid heshiis laga galay oo tiri waxaasaanu la diyaar nahay ilaa iyo hadda ma jirto guddi ahaan ma jiraa marka een, jaangooyin aad ku samayseen dhaqaaluhu inta uu noqonayo loo baahan yahay
mada ilaa iyo hadda annagu kumaan waxaa la rabaa cidda samaynaysa dhaqaalaha kan cidda horta de waxa la hayo horta marka hore ku xidhnaantay wixii lagu hayo ma garan
xagga dowladda puntland iyada wax dhaqaalaha oo ay sheegtay ma jiraan dowladda horta ilaa iyo hadda horta programka iyadaa wado dee guddiga ama mushaharkooda ama reerin kooska ama kirada guriga ama wixii wax lagu daabacayo horta waxa iyagaa imika ilaa iyo hadda iyagoo ma bixiya waayahay een, marka oo cid kaloo hadda wax bixisaa ma jiraan iyaga mooyaane wax dhaqaalo marka idiin sheegeenna weli ma jiro iyaguna wax alaala waxay noo sheegeen ma jiro programkan horaa loo waxeeyey berigii hore dowladii hore cabdiraxmaan furoole madaxda ka ahaa waxaa la isla qaatay in boqolkiiba shan iyo labaatan ay dowladdu berigii bixiso ma garato weliba amniga u badan waayahay een, een, m- waxaa jira een, dad ee, tuhum ka qaba een, in doorasha puntland ka dhici karayso sababo badanna waa ay sheegayaan oo xagga dhaqaalaha ay sheegayaan u diyaargarowga waktiga oo gaaban bay sheegayaan oo dowladdu ay leeyihin waa kasoo gaabisay ma isleedahay laba sano oo keliya oo dowladdan horsan doorashadii waa kaga dhici kartaa dowladaha hoose iyo tii een, ee lagu doonayo ee dowladda dhexe ee shabeelladu madaxweynaha waxay ku xidhan tahay dhaqaalihii loo baahnaa iyo shaqadii howlgalkii loo baahnaa in haddii la helo way ku qabsoomi karaysaa ma kuu muuqataa saadaal ah in ay dhici karto inaan doorashadu aysan dhicin oo een, dhaqaalaha iyo een, arrimahaas inta la waayo waxay doorasho ku ay xidhnaanaysaa dee marba horta howlaha ka horeeya ee badan ee loo baahan yahay in la qabto ha ayay horta wuxu de waxa wax isku wada xidhan weeye waxyaabaha kaloo haddii la dhaqaalihii la waayo ha
shaqadii la rabayna aan la qabanin oo tirakoobkii iyo hawlihii sidii la rabay aan loo qabanin ha ila waa hawla la raba in la qabto dadaal badan baa la rabaa in la sameeye yaa laga rabaa marka hawsha inay qabtaan waxaa laga rabaa in wasaaradihii ay qabtaan hawshii khusaysay dhaqaalihii puntland de awalba keligeed weliba dhaqaalaha ma dabooli karteen in laga caawiyo mooyaane ma garan ma jiraan marka ilaa hadda wasaarada kuu muuqday eh, guddi ahaan oo hawsha isu qaban qaabiyey Hadda waxaa la arkayay shira tirakoobka ku saabsan oo hay-adan buusa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay isla wada wadeen oo ay wadeen oo maalin u socdo qaabkii loo samayn lahayo hayadaha yacni een, qolyahan een, qolyahan een, sooshia een, een, bulshada rayidkana uga qayb qaadan lahayd hadda maalin dhowta warshado ay qabanayeen baa la arkayay ma dawladda marka u dirtay mise iyaga iskoo suu xilqaamay
iyaga iyo qolyahan een, dalladan buuse iyo qolada arrimaha gudaha iyo qolyahaas hawshaa bilaabad oo hadda wayba wadeen maalin dhaweyn adigu maadaama aad guddoomiyaha ee ku-xigeenka guddiga tahay haddana kusumihii guddoomiyaha ee guddiga aad tahay Eh, Ah.
rajada aad ka qabtid in doorasho ay dhici karto puntland maxay tahay maxaa kuu muuqda ilaahay baa horta de amarka iskala wixii wamaa tashaacu ilaa yasha horta wixii ilaahay samxan baa horta dhacaya ma garan waa gartay laakiin anagu de wixii nagu haboonaa waa samaynayna anagu xagga inaynu kasoo baxnaanu ku go-annahay anagu waxaanu committer ku nahay anagu wixii xaqayna anaga gudi ahaan la kusayayna anagu kasoo baxno laakiin muddo hore ayaa guddigiina la magacaabay ee waxaan la socdaa inaad ilaa iyo in muddo aad jirteen xataa guddoomiye guddoomiyihiin waxa xataa guddoomiyihii guddigu adiga kaa sarreeyey waa tuu iscasiray maxaa marka een, ilaa iyo waqtigaas maxaa qabanayseen ilaa haddaa ku dhawaaqdeen in doorashada in la horta qabanayo waxa weeye annaga horta waxa aad waxyaalaha aada noo sii xamilan waxaa kamid ahaa doorashadii dambaneyd oo soomaaliya ee soomaaliya waaya waayo waxa weeye ciddii hawlaha khusuusan oo dhami wax dhibin waxay tiri horta hawsha soomaaliya meel ha istaagto haye
kii hadda unbaa laga farxashay
oo waa waa dhamaatay taa hadda kii waa dhammaan hadda marka qorshihiinu muxuu yahay hadda qorshaha iyagu anagu waxa weeye de anagu hawshii naloomi waxa weeye barasas bay lahay hawsha geedi socodka hawl bay lahay barasas la marayaa jirin ilaa hadda cid inala soo xiriirto oo sheegtay inay xisbi furanayso ma jirtaa weli soo dad badan diiwaangelisay baa waraaqihii qaatay inay kaga dhamayn dad badan baa ilaa maalin walba waa la qaatay ilaa labadii casho aad baa loo qaadanayay oo xisbiyadii ay- ay isu diiwaangelinaya ururadii yare horta way qaadanaya horta foomkay qaadanaya ma garata waxay wixii horta looga bahraa waa rumayaan shabaab loo akrino waaya waxaa tihi sagaalka gobol ee urur walba waxaa laga rabaa ugu yaraan lix inuu intaasoo qof ka haysto goboladiina taageere ugu yaraan lix weynu ku haysto way ka fasaxa xarun gobolada puntland ee dastuurkeeda ku waran qaar baaba gacanta puntland ka maqan sida gobolka sool
adigu sagaal kaa dabo ha inta uu isleeyahay qofku taageeraad ka heleysaa ha dee isagaa ikhtiyaar kale isagaa lix shan lixda uu rabo unbu ka furanaya kuma qasbana soolkani inuu ka furto hadduu rabo lix kale uu ka furanaya su-aal kalean raba inaan ku weydiiyo waxa weeye n kalsoonida layna ku qabi karo idinka ururadu ina ku qabi karaan waxaa jira waxaa laga yaabaa hadda xukuumadda laftigeedu inay iyada laftigeedu ay n, urur furato oo samaysato oo ku dhawaaqdo waraaqahana ka qaadato horta weli mayna ka qaadatay oo mayna yimaadeen xukuumaddu xukuumadda ilaahi haddana waxba nagama qaado marka sidee laydin ku aamini karaya hadhowto inaad dhinaca xukuumadda aad isu jejeerisaan ama xukuumaddu urra ay wadato ay saaxiib la tahay in maxaa ku leedahay ay meesha yimaadaan
horta anagu oo guddi fasalaan magsaan kuu sheegay ma garan haye annagu wixii unbaanu furuudeynaa tood marka la gaara iyo hawlaha dad gaaraa qabanayo loo xulayaa oo dadkaasaa mas-uuliyadda qaadaya waayahay n, hadda ugu dambeyn dadweynaha reer puntland maxaad u jeedinaysaa iyo xisbiyada ururada is soo diiwaangelinaya talada aad siinayso ka guddoomiyahaan maxay tahay anigu waxaan u sheegayaa waxa weeye he in la aamino barsaska oo qof waliba wixii joogaya uu gelin kara geliyo ururadii la furto intii la dadaalha la qaban karana la qabto laguan iyo isticmaalo waayo system baynu nidhi waynu ka guuraynaa dee systemku sida looga guurayaana mar waliba wax waliba mar bay bilaabmaan marka wix in hadda la bilaaba aad bay ugu fiican tahay anigu aaminsan usheegaya aad baa umadsanta guddoomiye